Geelan oo tiradiisu gaaraysa soddon iyo shan neef islamarkaana la dhacay muddo haatan laga joogo soddon iyo dhowr sano ayaa waxaa dib loogu soo celiyey dadkii iska lahaa milkiyadda Geelan geel ayaa markii la dhacaya waxa uu ahaa sagaal neef sida ay sheegeen odayaasha dhaqanka ee kala wareejiyay geela iyo maamulka degmada Galkacyo afhayeenka odayaasha dhaqanka degmada galkacyo lilac sheekh cabdi ayaa ka hadalay madasha lagu wareejinayay geelan isagoona sheegay geelan iyo sababtii loo soo celiyey
maantay oo jimca waxaan kala wareejinaynaa geel geelaas wuxuu soo galay soddon iyo dhowr sano ka hor labiiyo toban buu xilligaas ahaa iyo afar iyo toban buu u dhexeeyey labiiyo tobankaas neef intaas ciddii u soo galay ayuu gacantooda ku jiray saakay waxaan wareejinaynaa soddon iyo shan soddon iyo shankaas oo ay noo wakiisheen dadkii xaqaas uu ku maqnaa oo ay ka cafis dalbahayaan mid dhintay iyo mid noolba in loo cafiyo wixii geelaas xaqa oo dadkaas ay iska lahaayeen oo xadgudub ku ahaa intuu gacantooda ku jiray in adduun iyo aqre laga cafiyo cabdinuur cilmi cali soo wakashay reerkii milkiyadda geelan iska lahaa ayaa sheegay in geelan rajaan laga qabinin haddana alla uu soo celshay ayna uga mahadcelinayaan cid kastoo gacan ka geystay soo celinta geeloodii mahad markaan ka gudbo ilaahay baa mahad iska leh geelani wuxuu galay soddon iyo dhowr sano ka hor wax rajaa iyo wax baafintiisa iyo wax nagama hayn allaha wuxuu ku soo duway inay geelaas ciddii ilma maxaad aadan xaqaas ciddii lagu lahaa ay iska celiyaan waxayna u celinayaan ilma maxamed axmed cilmi calimire oo loo yaqaan digle wuxuu galay soddon iyo dhowr sano ka hor dagaalada iyo xoolo dhaca iyo ma bilaaban markuu galay geelaas wuxuu weeye soddon iyo shan hadda nina saaka soddon iyo shan xeradiisa waxay la tahay inuusan ka soo saari karin soddon iyo shantaas gacantan ku tirsaday anoo wakiilu ah agoontaas adeerkoodna ah waxaan cafinay ilma maxaad aadan iyo marxuumkii dhintay oo maxaad aadan waan cafinay taliya ku-xigeenka ciidanka xasilinta gobolka mudug ee maamulada galmudug ee puntland cabdifitaax cali faarax ayaa dhankiisa sheegay inuu uga mahadcelinayo dadka geelan soo celiyey oona ugu baaqay inta kale inay soo celiyeen xoolaha aysan iska lahayn waxaan ugu baaqahayaa dhammaan ummadda gobolka mudug ku degan oo xoolaha islaameed ay jireen dadka anu waxaan hay dacwadu ay had iyo jeer ku soo dhacdo intii nabaddan laga shaqaynaya hadda waxaaba laga hadlayaa soddon iyo saddex sane xoolaha ay dadka xooluhu ku maqan yihiin waa ka badan yihiin ciiddaas waxaan leenahay intaan lagaa talin qofka dhinta ehelkiisaa ka taliya ninka noolow intaan ehelkaagu kaa talin waxaa laga yaabaa dadka qaarkiis dadka wax ka celinaya dad qayr qaba inay ka tageen oo ka taliyo waa wanaagsan sida aadowka iyo kale iyo nin kaloo hore oo hadda aan maalihi soddon iyo dhowr sano ka hor jeel aan ka celin adiga waxaa laga yaabaa qofkan kaa talin inaad ka tagtid inta aad haysid mid adiga kaasii booli cuntaysani inay ilmahaagu yihiin oo sii qashaan oo sii qabaan waxaan leenahay iska taliya intiina dhiman